barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ooad nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco afar iyo tobanka bisha novembar sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu waa ibraahim xasan daandure
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro ku hanti beeshay dab dhowaan ka kacay suuqa bartamaha magaalada laasxaanood aniga gaar ahaan meherad dawaara oo ay siddeed makiinadood ka shaqeeyaan ayaa halkaa igaga shufbeysay meheradaasi waxay samayn jirtay dharka ragga kuwa dumarka iyo waxyaabo kale oo kala duwan gebi ahaan haddeer waxaannu taagannahay bannaanka
waxaa kale oo aad maqli doontaan fannaan dhallinyaro ah oo sheegay inuusan hadda kadib soo saari doonin heeso dabcan sidoo kale intaynu barnaamijka ku guda jirno dhegaystayaal waxaan ka midhnaan doonan dhinacyo kaalmaha heesaha aayahayga noloshaay uurkaad ku taalla ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
ciyaarihii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa sii waday in uu sii kordhiyo cadaadiska dalka sacuudiga ka saaran dilkii bishii hore lagu dhex khaarijiyey qunsuliyadda sacuudiga ku leeya magaalada istanbul oo saxafigii jamaal khashugji maalinimadii shalay ayaa lagu arkay bogga hore ee wargeyska taageera dowladda ee lagu magacaabo sabaaxi sawirada xubnihii lagu eedeeyey dilka saxafigaasi oo sita shandada la sheegay inay ku jiraan agabkii lagu qaarajiyey ninkaasi sheekadaasi uu wargeysku qoray ayaa la sheegayaa inay tahay tallaabadii ugu dambeysay ee waxay dadka arrimaha falanqeeya ku tilmaameen ololaha taxadarku ka muuqda ee turkigu ku wado waddanka sacuudiga
shaqaalaha gurbadka ee gobolka california ayaa sheegay in meyd kale laga helay goobaha uu baabi'iyey dabka kaasi oo ah kii ugu burburka badnaa ee soo mara taariikhda gobolka meydka la helay ayaa tirada dhimashada wuxuu haatan gaarsiinayaa afartan iyo siddeed qof shaqaalaha gurmadka ayaa ku jira howlahooda baadigoobka ee magaalada baradise oo ay ku nool yihiin toddoba iyo labaatan kun oo qof oo dabku aada ugu fidayey uuna ku baabi'iyey guryo badan mas-uuliinta ayaa waxay sheegeen weli in la la-yahay dad ka badan laba qof iyadoo howlaha baadigoobkana ay ka socdaan dhulka waqooyiga iyo bariga magaalada baradise
duhur wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo ad joogtaanba ayaanidin leenahay halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa washington haatana laasacaanood dab dhowaan baabiiyey qaybo ka mid a suuqa bartamaha magaalada laasacaanood ayaa saameeyey ganacsiga dhallinyaro meherada ku haystay suuqaasi warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya waryahayaga cabdikariim olol
meheradaas ayaa waxay ka koobnaayeen goobo ganacsi oo qaybo kala duwan ka koobnaa waxaana jiray gooba ay dhallinyarada iyo dadka xamaalatada ay ku lahaayeen kuwaasoo nolol maalmeedkooda ka raadsan jiray waxaa lagu qiyaasay dhaqaalaha dadka danyartaa kaga burburay lacag gaadhaysa afartan kun oo dollar maxamed shiine ismaaciil wuxuu ku haystay meel lagu sameeyo telefoonada gacanta uu ku farsamayn jiray wuxuuna noloshiisa ka raadsan jiray goobtaasi si ugu maareeya nolosha qoyskiisa dabkii maanta dhawood ka dhacay magaalada lascaanood jimcihii ahayd bishuu lix iyo labaatan halkaasoo hanti badan ay nagaga gubantay halkaasoo maxaa ay tahay aanu nahay dad badan oo dhaxaysata oo shaqaysan jirta gacmaha ayaa ku shaqaysan jiray halkaasoo aan idin wax altaakuleyn iyo wax nagu noo soo gurmaday inaysa jirin hadday xagga dowlad tahay iyo hadday xagga bida'aadnimo kaleba tahay wax aanan ka taagna aanan haysan barti aan iska farfadhino weli cid noo timi oo tiri maxaa waxbaan idin qabanaynaa hadday dowladda tahay bartayadii oo cidla oo aan saxar ka taagnayn aanu farfadhino balka hore waxyaabihii adiga meeshaasi kaaga gubtay iyo meheradaad ku haysatay noocay ahayd farsamo yaqaan baan ahaa moobeelada ku sameeya abtanaw ilaa maantay gubatay intaasoo dhan waan ka shaqaysan jiray meher heer caalamiya bay ahayd farsamo yaqaaniin bayla joogay wacwacan magaalada si fiican baan uga shaqaysan jirnay hanti fara badan oo aadaga u fara badan bay kaga gubatay oon haddeer meel aan ka raadiyay hawshaydii alaabta qalabkii aan ku shaqaysan jiray aysan jirin waan maxaa tahay nolol maalmeedkaya ka raadinayay xilliga dabkaasi u kacay miyaad joogtay shaqadaada mise way kuu xidhnayd balka war lagu soo sheegay in maxay tahay meheradii gubanayaan haddii aan soo noqdayna waxaa ugu yimi magaaladii meheradiiyo gubtay oo shay aan laga saarin sida nolol maalmeedkaaga aada ugu daberi jirtay balka war wallaahi waan ka daberi jiray nololma fiican baan ka daberi jiray si fiican baan uga shaqaysan jirnay qalab wanaagsan oo aan hargeysa iyo jabuuti aan kala yimi baan waxyaabaha haatana sida weyn aada ugu baahan tihiin maxaa ka mid a maadaama aad ii sheegtay inaad farsamo yaqaan ahayd telefoonada meelaha lagu farsameeyo wallaahi waxaan u baahnaan lahaa qalabkii aan ku shaqaysan jiray haddii aan helay meel aan ka hel haddaan garanaya maciid igu taakulaysa haddaan garanayo way fiicnaan lahayd laakiinse qalabkaasa aada iyo aad aan ugu baahanahay amoona maanta shay aanan ka haynin magaaladan aan ka waayey maxay ahayd lacag aan kusoo iibsado oo aan ku doontana aana haysan sidoo kale maxamed faarax maxamed waxa uu ku haystay goobaha gubtay ee ku yaalay suuqa magaalada laascaanood harqaano gaadhaya sideed waxa uuna ii sheegay harqaamadaasi inay gebi ahaanba ka gubteen jirin wax makiinada ah oo dhex yaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed faarax axmed waxaan rabaa inaan ribood kooban idinka siiyo suuqii laascaanood bartimihiisa ku gubtay bishii tobnaad lixiyo labaatankeedii laba kun sideediyo toban maalintaasoo ahayd lixiyo labaatan bishu saacaddu markay ahayd labiyo tobankii iyo labaatan daqiiqo iyadoo lagu jiro salaad jimce waxaa kacay dab aa loo malaynayo inay dhalisay korontada magaalada dabaysa dabkaasi gebi ahaan wuxuu baabi'iyey meherado gaadhaya sideed meheradood baa meesha ka baxay kuwo kale oo intaa dheerna waxaa gaadhay dhaawacyo dabkaasi wuxuu saameyn badan ku keenay magaalada lascaanood inay qaybaheeda badan ay halis galaan waxaad iga warantaa maxamed adiga siduu kuu saameeyey iyo dhibaatadaasi bal ka waran saameynta uu kugu yeeshay maxaa kaa gubtay oo khasaaraha kusoo gaadhay muxuu ah aniga gaar ahaan meherad dawaara oo ay sideed makiinadood ka shaqeeyaan ayaa halkaa igaga shuf beersay meheradaasi waxay samayn jirtay dharka ragga kuwa dumarka iyo waxyaabo kale oo kala duwan dharkaasi markaa gebi ahaan hadeer waxaanu taagannahay bannaanka meherada cid aanu dabka u raacno iyo meel hawsha aanu weji u saarno nooma bixin meel maamul ahaan iyo ka magaalo ahaan dadkaa intaa leeg iyo meherada gebi ahaan hadeer waxaanu joognaa bannaan waad ku shaqaysan jirteen soomaha oo nolol maalmeedka baa laga raadin jiray saas weeyaan waxaan meesha waxaan kusoo bilownay marba taako taako mar baanu dharka ragga qura samayn jirnay mar dambe dharka dumarkaanu ku darnay mar kale waxyaabo kaleaanu ku kordhinay hadeer rag ilaa toban iyo nin ku dhow ayaa kala hoosooseeya ka shaqayn jiray markaa raggaasi intii leegiin hadeer waa bilaa camal hawshaasina marba meel bay noo soo joogtay maanta meesha ugu fiicnayd bay noo maraysay cid idiin timid sida laydin caawin lahaa ama aad gurmad ku heli lahaydeen maadaama aad dad xoogsata ahaydeen suuqa laascaanoodna aad ka shaqaysanayseen adigu maalintii hore dabku nagu dhacay waa noo yimaadeen qodada maamulka gobolka barasaabka iyo maayarka waxayna noo sheegeen inay waxnala qabanayaan intaa ka bacdi dib noogumay soo noqon dabkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad danyara oo xoogsataa kuwaasoo meherado gaadhaya sideed meheradood ku haystay goobta dabka uu ka kacay kuwaas oo ii sheegay nolol maalmeedkooda ay ka raadsan jireen si ay ugu masruufaan caruurahooda qaarkoodna ay qaraabadooda ka caawin jireen waxayna isugu jiraan dad xoogsataa oo ku haysta makiinadaha dharka lagu tolo goobaha telefoonada lagu sameeyo dharka lagu dhaqo iyo meherado kala duwan bulshadana waxay ka codsadeen in lasoo caawiyo siday gargaar ku heli lahaayeen cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington barnaamijka dhallinyarada magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ku sugan fanaaniin dhallinyaro ah oo soomaali ah oo dadka halkaasi ku nool ku maaweliya fanka iyo suugaanta xanad cabdi maxamed ayaa ka mid ahaa fanaaniintaasi dhallinyada ah waxaase uu haata sheegay in uu fanka joojiyo wuxuuna u warramay waryaheena khadar maxamuud xareed walaahi fanka anigu afar sano ayaan ku jiray walaahi alxamdulila xilliga haddee meelo fiican baan ka joogay marka xoogaha anigii bay ila xumaatay oo micnaha dhan faamiliye dhan maxaa la dhihi jiray dhanka faamilka ahaa dad wadaado u badan marka anigana xoogaha niyaddeeda maadaama dee faamilkayga waxaan ila jeclayn aniga hadda niyaddaa ka goostay inaan iskaga baxo iskaga tanaasulo waxaan dhanba marka oon iska shaqaysto marka ma heesaha fanku ilaa dabcan waa uu ballaaran yahay ma heesahaad qaadi jirto fanaan heesahaad ahayd ma qeybaha kale ee fanka soomaalida qeybteed ku jirtay anigu heesaha baan ahaa waan gartay heesahee qaadi jirtay way badan yihiin walaahi hadda ma soo koobi karo marka heeso badan bay ahaayeen marka hanadow haddii laba iyo saddex ka mid a heesahaagii horeeto aad na xasuusiso innagoo kadibna usoo noqon doonaa shaqadan kale ee markii fanka aad iska daysay aada bilowday heesahayga waxaa ka mid ahaa hees la yidhaahdo asli asliyay waxaad tahay ubax soo baxaayo caynigaaga oo kani abeedkayba maanara waa garta hanadow marka laga soo tago heestii asli heesahaaga kale ee berigii aad fanaanka ahayd aad qaaday maxaa ka mid ah ee aad ku luuqaysay walaahi hees la yidhaahdo calmadow baa jirta oo sameeyay abwaan la yidhaahdo jaamaca ducaale ee ku nool magaalada london heesta waxaa la xameeyey cali shaacir ustaad cali shaacir inaad maqashama garanaya muusikada ujeeri baa tumay codkan aan u ahaa markasida cawn miroodo calmadow dusheedii cirifkeeda mirto ku caway sifiidkii almashada libaaxuna calafkiisa dhabsho sida caw miroodo calmadow dusheediyo cirifkeeda mirto ku caway sifiidkii almashada libaaxuna calafkiisu dhabsho calafkiisu dhabsho caro dhabata orodko aan cidi magaarabeejka dambana wuxuu dhahayay cishqigan cudoonaya waxa uu la can yahay curdan geed ku yaallo caleemuhu bislaadeen cilad lagama waayo wax walba oo adduunyada ugu macan cilad un lagama waayo waxaa weyaan marka caashiq wuxuu doonaya waxa uu la can yahay curdan geed ku yeelo caleemuhu bislaanin cilad lagama waayo waa caadadiise qofaan cabanin adduunyada caalamkaba ma jooda minaha wuu sabar siinayaa wuxuu leeyahay dee qofaan adduunyada aan dhib aan marinba maba jiriba qof walba dhib buu arkaa nolosha fanka ka waran hanidow wallaahi nolosha markaa maasha allah laakiin nolosha naftaada ma degano mar walba aduu xasilooni ma haysatid micnaha wakti ma shaqaysanaysid maxaa lii jira dhafaar badan wakhtigaagoo dee macno daranaad ku dhuminayso marka waxaa fiican qofka dhalinyarada markuu yahay xoogiisa inuu shaqaysto meeqa sanaa fanaan ahayd wallaahi aduu muddo shan sana ku dhowaad shan sanaan malaynayaa
shan sano kadib marka goormaad marka joojisay fanka bishii labaadaan jooji maxaa kuu kalifay inaad fanka ka baxdo ood joojiso wallaahi aniguunbaa go-aansaday marka berigii hore fanka waa jeclaan jiray aniga ilaa yaraanteed waa iska jeclaa markii dambena wuu ila xumaaday oo dee markii aan arkay dee dhabta dhabta markaa markaada dhabta arkin waa kula macaan yahay laakiin dhabta markaad aragto waa kula xumaanayaan marka markii dambena dee maadaama aanu reer faamili wadaaday waxaan kasoo jeedo haddana waxaan isiri dee waxaada farac u lahayn haddana inaad kusii jirto dee waalidkaaga micnaha kaasii xumaadaan waa shay xun baan isiri anigaa isgaraawsaday oo iskaga dhexbaxay waxaan alxamdulilah wallahi ni howla hadda ka shaqaysaa xanad hadda waxaa gaariyan wataa gaariyan kushaqaystaas marka tagsiilaa tahay oo dadkaad qaadaa aa tagsiilaha aniga Ay. sidee waay marka shaqada tagsiilanimada iyo tii fanka haddii aad isbarbardhig ku samaysid maxaa farqiga u dhexeeya wallaahi alxamdulilah niyo horta fanka waa adugu timeka fanka aad ku jirta waa horta een, waa sh- ayada hataa sometimes waa shaqo siloon laakiin qofka shaqo kama dhigan karo fan because sababtoo ah waxaan hobby weeye waxaad adugu jecesho hobbigaaga weeye markaad waktigaaga timekaaga kale inaad shaqaysato maxaa la dhihi jiray shaqooyin kale aad qabato dee micnaha fan in lagu xiro maaha wixii dhanba gabagabadii maxaa kusoo gabagabaynaysaa dhegeystayaasha ku dhegeysanaya xanadow Ee, markii hore kugu ogaa inaad fanaan ahayd dabcan ku dhegeysan jiray Ee, haddana dhegeysanaya hanad oo fankii ka baxay oo tagsiil ah wallaahi niyo anigu waxaan u sheegayaa dhallinyarada inaysan wakhtigooda meel cidlo ku lumin wakhtiga waa qaali intaad dhallinyaro tahay waa aad bay u muhiimsan micnaha wakhtigaaga inaad ka faa'iidaysato marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee duniyada da- dacaladeeda ku nool inay shaqaystaan shaqadu waa lama huraan xoogooda inaysa- inay maalaan maxaa la- xirfado kale inay ku shaqaysan karaan way heli karaan kaasina dhegestayaal waxau ahaa hanad cabdi muxamed ah oo ka mid ahaa dhalinyada fanaaniinta ee magaalada nairobi oo sheegay inuu fanka joojiyey wuxuuna u warameeyey waryaheena khadar maxamuud xared markana dhegeystayaal aan jalleenaan dhinaca kaalmaha heesaha aynu wada maqalna heesta ila fuli iyo weliba codadka safwaan halac iyo weliba xalimo gobaad
uguubey xishoodo adigaa laho indhahayga jecel eegmadaade cashaaxaaba dhere asluubtaada wacan afkuu uursan baa agjogaaga jecel
afkayga ammaan tirsha aawada wadkoonow naftaa ku ogole ogow asaagii ragaba kan ka aaminow erayada galgacal daga ogadee
aayahayga noloshay uurkaad ku taalla ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidaani haysa adigaa u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan aan
aayahayga noloshay uurkaad ku taalla ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
dhibka laba isu ayaa noqone qowladiyo ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowanigaba ku ogoli ina noqono uliyo diir ogoli ee heliyo ku farxaan aadmiguba
dhibka laba isu ayaa noqone qowladiyo ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowanigaba ku ogoli ina noqono uliyo diir ogoli ee heliyo ku farxaan aadmiguba
ila bogo ila bogo ayniga adaa u ilwaadsane ila bogo waxaan beernay intifaacane ila bogo bogo bogo bogo bogo
ila fuli ila fuli adigaan galle ila oofiyo ila fuli ubaxaan beerne intifaacane ila fuli fuli fuli oo fuli
ila bogo ila fuli ila bogo ila fuli ayniga adaa u ilwaadsane ila bogo waxaan beernay intifaacane ila bogo bogo bogo bogo bogo
ila fuli ila bogo ila fuli ila bogo adigaan galle ila oofiyo ila fuli ubaxaan beernay intifaacane ila fuli oo fuli fuli fuli
maayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidib aqaliyaho aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheerad
maayahayga noloshay
adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheerad
maayahayga noloshay
adiga u daawe
ila dhidib aqaliyaho aasaaska abidhayga qoyse dheerad
heestaasi waxaa weedin ugu luqeynayay safwaan halac iyo xaliimo gubaad halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington barnaamijka dhallinyarada ee duurnimo haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku biloawno horyaalka brimier liiga ee dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta fulham ayaa waxa ay shaqada ka ceelisay tababare salavisa yukanovich waxaana lagu beddelay claudio rinieri tababaraha kooxda fulham ee shaqada ka ceelisay ee yukanovich ayaa waxaa celintiisu ay timid kadib markii kooxda fulham ay badisay keliya kulan ka mid ah labiyo tobankii kulan ee ugu horreeyey ee horyaalka brimier liiga oo ay ku soo biirtay xilli ciyaareedkan oo keliya waxaana kooxdan iminka ay fadhisaa kaalinta ugu hooseysa ee horyaalka rinieri oo horey ugu guulaystay horyaalka brimier liiga xilli ciyaareedkii markaasi uu ahaa macallinka kooxda lester city ayaa waxa uu sheegay in ay sharaf u tahay in uu aqbalo casuumadda milkiilaha kooxda fulham shahiid khan uu ku casuumay inuu kooxdaasi hogaamiyo waxaana uu sheegay in kooxda fulham ay tahay koox leh taariikh iyo dhaqan aad u fog waxa uu yidhi muhiimaddeedu ma ahan oo keliya in fulham aan ka dhigo koox mar kasta dagaal ugu jirta inay ka badbaado in heerka labaad loo celiyo waa in aynu ku fakarnaa in aynu guulaysanno kooxda fulham ayaa waxa ay wajahaysaa marxalad aad u adag waxaana haddii aanay durba bilaabin guulo ay dib ugu laaban doontaa horyaalka loo yaqaano championshipka ee heerka labaad ee dalka ingiriiska dhinaca kale waxaa jiri doono ciyaaro saaxiibtinimo oo dhici doona berito waxaana xulka iiraan uu matigelin doonaa dalka trinad and tobaco poland iyo waxaa is arki doona dalka jamhuuriyadda jeega israa'il waxa ay martigeli doontaa guatemala jermani iyo ruushka ayaa kulmi doonaa waqooyiga irelan ayaa u safri doona jamhuuriyadda irelan englandna waxa ay martigeli doontaa xulka kubadda cagta dalka maraykanka beru iyo ekwador ayaa iyaguna is arki doona sidoo kale gruubka afar ee horyaalka loo yaqaano uwefa nations league ama koobkan cusub ee sanadkan lasoo kordhiyey xulka sbain ayaa u safri doona dalka krowetiya sidoo kale gruubka saddexna waxaa bosnia herzegovina ay aadi doontaa dalka austariya sidoo kale waxaa kulmi doona griis iyo finland oo gruubka laba ku kulmi doona hungari iyo australia isla gruubkaasi ayay ku ciyaari doonaan kazakhistan ayaa waxa ay martigeli doontaa kooxda dalka latfiya waana ciyaar ka tirsan gruubka d sidoo kale andora iyo georgiya ayaa kulmi doona dalka luxemburg waxa uu martigelin doonaa dalka belarus halka moldova ay u safri doonto dalka san marino intii cayaarahana waana
waa hagaag dhegeystayaal axmed cali sheekh aad buu mahadsan yahay oo nala soo codsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaynu markana ku wada nasan doonnaa annaga iyo idinkuba heesta toosan iyo weliba codka xabad muuse
Thank you tirnimadii ifkiyo naashki sharafeedii allo taransanida allo allo taransanida adaytaada noqotay allo toosanida allo allo toosanida allo adaytaada noqotay noqotaada noqotay allo taransanida allo allo taransanida adaytaada noqotay allo toosanida allo allo toosanida allo adaytaada noqotay abotaada noqotay tamashaynta socodkiyo xarago tabu dhaqaaqeeda tabannada labentii ku taal ee xanfigu taaban waa midaan tiniyo cidhib lahayn xubin la tuuraayo toddobaatan jeer bay indhuhu toddobaatan jeer bay indhuhu tugasha dhowraani tamashlaynta socodkiyo xarago dabundhaqaaqeeda dhabannada labentii ku taal ee xanfigu taaban waa midaan tiniyo cidhib lahayn xubin la tuuraayo toddobaatan jeer bay indhuhu toddobaatan jeer bay indhuhu tugasha dhowraani daandaansigiyo doosi iyo ceebe ma tidhaahda hadal farxuniyo weer ku turuqdaaye tartibtiyo hidaha fiican baa laga tixraacaaye waa tiirka noloshiyo nimcada lagu tabcanayaaye
allow toosan ciidda waxaa ku luqaynayay fanaanka xabad muuse iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenna duurnimo ay wadajirkeena kuu soo jeedinayaan cabdixakiim maxamuud shirwax iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku soo noqon doono galabta waxaan dhammaantiin badan lanahay sidaa iyo
waa tiirka noloshiyo nimcada lagu tabcanayaay allo taransanida allo allo taransanida adaytaada noqotay allo toosanida allo allo toosanida allo adaytaada noqotay abotaada noqotay